wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland maxamed faarax maxamuud ayaa dhagax dhigay waddo muhiim u ah magaalada gaalkacyo munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano tali ku-xigeenka booliska maamulka gobolka maamulka degmada iyo guddiga horumarinta degmada gaalkacyo ee puntland duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdirasaaq maxamed iyo gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheekh cali ayaa ugu horreyn ka warbixiyey muhiimadda waddooyinka la dhagax dhigay ay u leeyihiin bulshada magaalada gaalkacyo waxaa runtii farxad noo ah inay wasiirada dowladda puntland ay noo dhagax dhigayaan waddada maynka ah ee magaalada gaalkacyo waddadan runtii waxaa bixiyey dowladda puntland waa ballanqaadka uu ballan qaaday madaxweynaha siciid cabdulaahi deni waxaan coddheer uga mahad celinaynaa runtii ballanqaadkaas iyo fulintaas maanta gaalkacyo waxay u baahneed waddooyin runtii qurux badan baahi weyn baa runtii u qabnaa haddaannahay reer gaalkacyood inay maanta suurto gashana ilaahay baan uga xamdinaynaa kabacdina waxaan uga xamdinaynaa madaxweynaha iyo wasiirada halkan jooga iyo mas-uuliyiinta kale intaas kadib waxaan rajaynayaa insha allahu sidii loogu talagalay inay runtaa waddadaas u bilaaban doonto hadduu alla idmo gaalkacyo marka la fiirsho waddadan waa waddo muhiima wey waa waddadii gaalkacyo lafdhabarta u ahayd wey in la dhisaa runtii waxay ka qayb qaadanaysaa bilicdii iyo horumarkii magaalada wey marka insha allahu rag dadka reer gaalkacyo waxaan ku bogaadinayaa dowladdu waxay noo dhistay halkii kilomitir waxaan rabnaa inaannu annaguna inta kala dhisanna hadduu alla idmo oo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni oo horey u ballanqaaday oo maantayto bilaabanaysa ayna fulinayso shirkadda kibaarko sharaf weyn bay noo tahay aniga iyo wasiirradii micigamaarta ahaayoo gobolka mudug iyo haddii ilaahay kuu roon yahay dowladda puntlandba inay joogaan sharaf weyn bay noo tahay dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax maxamuud ayaa sheegay in la dhammaystirayo dhismayaasha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada gaalkacyo waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gaalkacyo ilaa boosaaso inay isku xirmaan ilaahay idinkiisa waa boos gaalkacyo ilaa boosaaso waxaad ka dareemi kardhaan hadda saddex meelood baa dhismaha waddooyinku ka socdaa saddexa meeloodoo hadda uu ka socdo ee birta dheer hadda waxaa ka soo bilaabay birta dheer ilaa iyo garowe shirkaddan baa hadda soo dhistay aan ila joogno kibaarko kontrakti labaad baannu siinay birta dheer bay ka soo bilowday ilaa iyo kalabayr bay soo gaadhsiinaysaa kalabayr ilaa jalabna insha allah qorshaannu u haynaa ee garowe iyo dangoroyana dhismihii waa ka socdaa carmo waxaa la qardho ilaa iyo meesha la yidhaahdo boosaasana waa ka socdaa ceel daahir ilaa iyo hadaaftinimo ayadana dhismihii waddooyinku waa ka socdaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo magaalooyin kale oo ka tirsan maamulka puntland ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka socday dadaallo lagu dhisayo waddooyinka taasi oo waddo dowladda puntland